Aqoontu waxa ay ka kooban tahay akhris iyo qoraal. Akhriska waxa lagu tiriyaa wadooyinka loo maro aqoonta isla markaana qofku ku kasban karo aqoon baaxad leh oo ku hogaamin karta horumar qofeed una furta albaabo cusub. Qaar ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ah ee ku nool degmada Dhuubley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa faahfaahin ka bixiyay muhiimadda akhriska iyo qoraalka ee dhanka waxbarashada iyagoo ku baaqay in xoogga la saaro wax akhriska.
magacayana waa askari cabdiraxmaan Een, nolosha horta aasaaskeedu waa waxbarasho Een, haddaan nahayna bulshada dhobley ku dhaqan inaan wax baranno keena yar iyo keena weynna in wax barto aad iyo aad bay muhiim u tahay waxbarashada horta buka bulsho ahaan aad iyo aad bay muhiim u tahay inaa wax baratid ama wax qortid nolosha aasaaska hadda way isbedeshay nolosha nolol technology bay isu bedeshay nolosha sida hore ma ahan Een, xafiis walba ama ganacsi hadda hadday noqoto maanta inaad dukaan haddaa rabto inaad furatid cilmi bay maanta u baahantay sida hore ma ahan oo dee waxbaa la rabaa in la qoro buugii deyntii iyo dadkii waxyaalihii alaabihii inay wixii xisaabtii laisku dhufto ayaa loo baahan yahay wax qoraalka waxaan dhihi lahaa magaalada ha lagu soo kordhiyo oo kor ha loo qaado ganacsatada magaalada iyo dee maamulkaba magacaygu waa iftaax xasan faa'iidada leedahay qorista iyo akhrinta runaantii waa laba shay oo aad muhiim u ah markii ardaygu uu waxbaranayo Een, muhiimadda koowaad ardaygu waa in laga dhisaa farta fartu waa qayb ka mid ah ee, waxyaabaha ugu muhiimsan asaasigana waa waxbarashada in ardayga uu qori karo far muhiima oo qurux badan kaalina waxay ka qaadanaysaa in qof walbo waxa aad qortay uu akhrin karo Een, waxaa kaloo muhiima qofku inuu noqon karo qoraa hadhowdii dib u daalacan karo qoristiisa soo muhiimaddu oo in wax uu ardayga fiican u qoro waana qayb ka mid ah maadooyinka la dhigo Ee, midda labaad qo- akhrintana waa shayga ugu muhiimsan ee, iyadana inuu qofku wax akhrin karo Ee, noocay doono ahaato